As the fans dive into this, they'll feel all those emotions.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimcaha saddex iyo labaatanka bisha juulaay ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada idaacaddeena duhurnimo aad ku maal doontaan waxaa ka mid a barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maanta ku saabsan farqiga u dhexeeya dhallinyarada lagu baro qurbaha ciyaaraha iyo dhaqanka iyo kuwa gudaha waddanka waxaan baraa actionmada waa kala nooc action waa action muusica la raacayo oo dhaqan ahaan loo raacayo actionna waxaa waaye action dhaqankii ama seyliciidii hadda muusika hadda lagu daray marka ciyaartaas sacab baa lagu tumaa iyo durbaan waxaa loo tumaa bismillaahi salala calaa yahooyaahe bismillaahi salala calaa yahooyaahe
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida maraykanka ayaa ku dhowaad musdarsan weeraro duqeymo cirka ah ka geystay guud ahaan dalka afghanistan soddonkii maalmood ee lasoo dhaafay taasoo qayb ka ah dadaalada ay ku taageerayaan ciidamada amniga ee afghanistan iyagoo isku dayaya inay ka hortagaan isballaarinta kooxda taalibaan sarkaal ka tirsan waaxda difaaca ee maraykanka ayaa v o e da u sheegay khamiistii in weeraradaasi oo intooda badan ay qaadeen diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka lagu bartilmaameedsaday qalab militari kaas oo kooxda taalibaan awood u siin kara inay kala wareegaan ciidanka difaaca ee afghanistan wuxuu intaasi ku daray inay jiraan xoogag cadow ah oo la bartilmaameedsaday kuwaasoo uu barbar socdo qalab la qabtay isagoo tilmaamay warbixinada xasaasiga ah ee jira awgood inay jirto xaalad aan la aqoonsan karin shacabka afghanistan ayaa maalmahan sheegayay inay arkeen diyuuradaha dagaalka ee milatariga maraykanka iyadoo warar soo baxayana ay sheegayaan in maraykanka uu ka dambeeyo weeraro cirka ah oo lagu qaaday kandahaar halkaas oo kooxda taalibaan ay isku fidinayeen ka hor bixitaanka ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga xogayaha warfaafinta ee aqalka banta koonka john kirby ayaa sidoo kale wariyaasha u sheegay khamiistii in maraykanka uu qaaday weeraro cirka ah oo uu ku taageerayo ciidanka afghanistan laakiin ma uusan bixinin faahfaahin intaasi ka badan militariga mayanmar oo ka caraysan taageerada dhakhaatiirta ee mudaharaadyada loogu soo horjeedo xukunka ayaa waxa ay xidheen dhowr dhakhaatiiro oo si madax bannaan u daaweynaya bukaanada covid sagaal iyo toban asxaabta iyo warbaahinta ayaa sidaas u sheegay iyadoo nidaamka caafimaadka uu la halgamayo la tacaalidda mawjadaha ugu badan ee cudurka tan iyo markii militarigu ay afgembiyeen dowladdii lasoo doortay ee hogaaminaysay aung san suki bishii februari qalalaasaha iyo dibadbaxyada ka dhashay taasi ayaa ka jawaabidda cudurka covid sagaal iyo toban ee mayanmar ay ku riday jahwareer iyadoo dadka u ololeeyana ay sheegayaan in dhakhaatiir badan loo xiray doorkii muuqday ee ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaqa mucaaradka mayanmar ayaa diiwaan gelisay in ka badan lix kun oo kiis oo cusub oo ah caabuqa covid sagaal iyo toban shalay kadib markii ay sheegtay laba boqol iyo siddeetan iyo lix dhimasho maalin ka hor dhakhaatiirta caafimaadka iyo qaybaha adeegyada aaska ayaa waxa ay sheegeen in tirada dhabta ah ee dhimashadu intaasi ay ka badan tahay sida laga soo xigtay dhakhaatiirta iyo warbaahinta toddobaadyadii lasoo dhaafay sagaal dhakhtar oo mutadawiciina ayaa militarigu ay ku xireen labada magaalo ee ugu waaweyn mayanmar ee yongoon iyo mandalay
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyarada ku dhalatay ama ku koray qurbaha ee la baro dhaqanka iyo sooyaalka ciyaaraha soomaalida iyo kuwii dalka barnaamijka waxaa marti noogu ah toddobaadkan cusmaan yuusuf xasan cusmaan buulle oo caan ku ahaa ciyaarihii kala duwanaa ee hobolada waaberi isagoo ku sugan gudaha dalkan maraykanka iyo sahre cabdi axmed ugu waramay barnaamijka sooyaalka dhaqanka
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee v o e da barnaamijka dhallinyarada waxaana toddobaadkan marti noogu ah cismaan yuusuf xasan cismaan bulle oo ah nin caan ku ahaa ciyaaraha hobolladii waaberi ee soomaaliya waxa aan cismaan wax ka weydiin doonaa barnaamijkeennan sooyaalka bal dhaqamada markii la fiiriya dhaqanka soomaalida iyo ciyaarihii kala gedisnaa ee waddanka lagu ciyaaro gaar ahaan kuwa hadday noqoto baadiyaha amaba kuwa dadka dhaqanka sida weyn u yaqaana iyo qurba joogta oo haatanba asaga uu ka mid yahay sida dhallinyarada ciyaaruhu ay u ciyaaraan cismaan bulle aad ayaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan kugu soo dhoweeyo mahad ha kaa gaarto bal ugu horeyntii kusoo dhowow barnaamijka sooyaalka
waa mahadsantahay walaashayda qaaliga barnaamijka sooyaalna waa u mahad celinayaa maamulooyaashooda iyo weriyaashoodaba walaal haddii aan warbixin kaa siiyo dhaqankii hore iyo dhaqankan wax isle ma aha waa dhaqankii hore wuxuu ahaay cid xishood badan ay ku dheehan tahay oo dhaqankii lagu ilaalinayo oo diintii lagu ilaalinayo ayuu ahaay kan hadda socda waxa waaye mid nin walba wuxuu rabo uu iska samaynayo dhaqamo kale hataa la iska soo qaadanayo tusaale ahaan sida dhaantadoo kale dhaantada annaga saddex jeeraa la boodaa laakiin xabadkii iyo saan la dhahay iha iha iha ma qabno dhaqankiina maaha waxaa laga soo guuriyey dhinaca iyo etoobiya ciyaartaas waa gartay cismaanow wax yar ka hor intaanan ku soo wicin dhowr qof ayaan la hahadlay oo ay ka mid tahay cadarkaahin oo hobolladii waaberi ka mid ahayd ayadana sidoo kaleeto dadka badi waxaa laisku raacay in qurbaha markii la fiiriyo dhalinyarada yaryar ee hadda ciyaaraha keenayo oo hadday noqoto inay ciyaaraan saarkii hadday noqoto inay ciyaaraan goobilihii hadday noqoto inay ciyaaraan dhaantadii oo hadda aada loogu badanyay meelo badan oo qurbaha ah dhalinyaradu way isku dayayaan inay at least ugu yaraan ay ciyaaraan shiribkii ayay ciyaarayaan marka miyayse ka fiicneen inaysan waxbaba ciyaareen intii maaragta la dhihi lahaa dhalinyarada ciyaartii ciyaar lasoo ninguriyoo kale ciyaarayaan
waa fiican tahay aniga hadda minneabolis dhowr jeeraan tegay museumka dhalinyarta ka cayaarta oo runtii maaragtay aad iyo aad hal shay unba maaragtay dhaantadaas xaggeeda unbay iga dhaliiloyin laakiin inta kale runtii aad iyo aad bay u dadaaleen wayna keeneen aad iyo aad anigana markaan u tegay sanad walba waa u tagaa oo waxaan tusaa dhaqanka siduu yahay ayaan tusaa waa macallin baanbuu ahayba waa gartay marka ciyaaraha adiga aad macalinka ugu tahay kuwe ka mid a qoobka ciyaarkii haddii ay noqoto ciyaarihii heesihii banaadiriga maxaad hadda bartaa dhalinyarada
waxaan baraa acshimada waa kala nooc action waa action musica la raacayo oo dhaqan ahaan loo raacayo actionna waxaa waaye action dhaqankii ama saylaciidii waxa waaye luuq gaaray leedahay hadda muusika hadda lagu daray qarniba qarni buu sii soconaya wax walba waxbay waktigooday sii qaadanayaan marka ciyaartaas sacab baa lagu tumaa iyo durbaan waxaa loo tumaa bismillaahi salala calaa yahooyaahe bismillaahi salala calaa yahooyaahe ooyibaalow yibaalow ooyibaalow hoyibaalow yibaalow oo yibaalow soo soco siraadey sidaadoo kale la waayey waa gabadhayadii walaalay socod wanaagey
waayahay seelicigii ciyaaraha aan ugu jeclay kamid ta ciyaaraha bal waxaad iga warantaa marka seelicigii lagu ciyaari jiray wadanka ama haddaba lagu ciyaaro xataa iyo tan qurbaha dhalinyaradan haatan aad baraysaan maxay ku kala duwan yihiin dhaantadii maadaama aad ii sheegtay inay xoogaa kala gedisan yihiin ayagana wiilasha dhaantadaas unbay xoogo ku duwan yihiin maahina inta kale way sameeyeen wayna hayaan maasha allah
waa tahay ciyaar dhaqan ood adiga jecesho si gaara kuu xiiso gelisa ma jirtaa
ha baayo waa jirtaa ciyaaraha aan jeclahay oo gaar ahaan aan u jeclahay waa jirtaa sida baclahoo kale inkastoo laga ciyaarin daqurbaha laakiin aan waddankii ku cayaari jiray oon jeclaaday ayaa jirtay oon cayaari jiray qudhaydaba luuqdeeda suu dhici jiray
yaa ciyaarta bulladana waa ciyaartan anigu kusoo galayba oo maxamed siyaad bar allah u naxariisto iigu bixi magaca cismaan bulle magaca halkaasaan ka dhaxlay cismaan bulle saasay kuugu baxda waan maqlay bal waxaad iiga warantaa marka ciyaarta haatan aad ii sheegtood xiiseyso luuqdeeda sidee u dhacdaa
waxaa waxaaya waxaa laga ciyaaraa gobolka hiiraan ohobohoyibuba hobohoba hobow ohobohoyibuba hobow hoba hobow hoyibuba hobow hoba hobow saasaa loo luuqeeyaa marka wiilal iyo gabdha ayaa wada ciyaarayo haa wiilal iyo gabdhaa ciyaaraya jiibta iyo jaanta markaad maqashid marka adna waa jidbootaa bisanka iyo burdahaas korka dhanaan jirin coonaya waa tahay waa tahay bullada lagugu magac daray bal ayadana iiga waran
bullada walaal horta waxa waaye bullada dhaqankeedii hore iyo dhaqankan dambe oo aniga kusoo gaaray da'dayda bulladii hore waxay ahayd jaxkajingidii jaxkajingidii jaxkajingidii tanna tankaday tanna tankaday tanna tankaday ay u ciyaari jireen odayaashii hore sax kadib waxaa soo baxay dhalinyaro waa boosiiyeen oo waxay ka dhigeen kajibta kajibta kajibta kajibta kajibta kajibta kajibta kajibta kajibta kajibta kajibta kajibta kajibta kajibta kajibta kajibta kajibta ay ka dhigeen marka maraan uganda tagnay ayaa madaxweynihii iida amiin ayaa gurigiisa aan ugu ciyaarayn marka annaga waxaan tunnay bulladii dambe ma og tahay iida amiin waa soo booda no no no no asir balweynaas joogi jira ile waa yaqaanaaye ha markaasabu inta soo boodiye uu yiri no no buladii ma ahan kasaita ma aha
af soomaaliga ma yaqaanaa u bedelnay haye markaasuu soo galay habeenkii oo dhan wuuna haystay yaa naga furto islaan aan garnay
waa gartay wallaahi oo bilah yaa naga furto islaan igu soo celiya laysku hayaa igu soo celiya markaasuu dheelaa rig rig rig rig rig rig rig rig rig rig rig rig adduunyo adduunya wataasa aad iyo aad asaga af soomaaliga ma yaqaana iida amiin ma yaqaana ku hadli haa soomaaliga wuu yaqaanay
waaya dhaqamada ciyaaraha soomaalida ee hadda meelaha qaarkood sii nabaad guuraya kuwee ka midaad isleedahay
wallaahi horta ani hal shay baan u mahad celinayaa gabdhaha gabdhaha waxaan ugu mahad celinayaa cayaarta buraanburka way xafideen way ilaaliyeen dhaqankeedii aroosyadaa laga tumaa aroosyadaa laga tumaa saasayna ku ilaalsantay maahayna nafteeda farahay ka bixi laheed waayo ciyaaraha waxaa weeye caafimaadaa ku jira laakiin anaga ma ogeen ciyaaraha qofka cayaaro degdeg hataa u maduqoobin way ciyaari jiroo dhan u fiirso ma duqoobin weli waa jegjeg laakiin hadda ilaa hadda wadamadii laakiin hadda waddankeeni gudihiisii ayaa hadda dadkii dambe soo baxay ciyaar ile ma cayaaraan wax ma sameeyaan dhaqamo ma ilaaliyaan marka ayaga afartan sano markay gaaraan waaba fadhiisteenba waa tahay waa gartay marka marka waxaad leedahay si aan loo duqoobin ama jirka caafimaad fiican uu helo waa in gurbaanka iyo laga warhayo baxayo waa caafimaad wadani waddaninimadaba kugu abuurmaysa hataa wallaahi waxaan xasuustaa maraan tagnay nairobi allah u naxariista maxamed siyaad bare saasuu u fadhiyey markaasaa waxaa dhacday waxaa soo galay nin barmiil afka ku qaadaayo oo ilkaha dirrag oo ku cayaarayo oo dumbaankii markaasaa waxaan dhahana hayaay madaxweynihii nagu foorarsaday waan u jeedaa waa calool xumaaday ani marka waxaan rabay ideeyaanba keenay isla markiiba waxaa erinimayow dhegeysta fanaandeeda iska siibay qoryan kuduuduubay kuduuduubay kuduuduubay basiinha liigu shubay arbasiinkaa liigu shubay bes baabuurkii oon wadanin basiinka kasoo shubtay anna waxaan sameeyey afkar basiina igu jiro dabkiia ismarina dabkio guura dadkii reeyaatiga o dhan kala yaacaan markaasaa madaxweyneyne qosol
waa tahay waa yahay waxaad waxaad iiga warantaa marka shareeradii oo kaleeto hadda ciyaaraha la ciyaara ma ku jirtaa halkan
ha shareera waa jirtaa waa la cayaaraa ciyaarta shareerana waxaa laga soo min guuriyey ciyaarta la yiraahda luumbiga luumbigana waxaa loo tumaa kadam kadam kadam takadam kadamdam kadam kadamdam takadam kadamdam takadam nin cali karbas la dhihi jira ah xaafadda waa beri ku cayaari jira ninkii yaqaana yaqaane si fiican u haystay
oo uu cayaari jiray ciidamada una ahaa jiray afkuu dabgeli jiray uu khaniinayo kurbin oo ma aragtay bun oo lasoo dubi markaasoo kulul saliideedii u cunaa ayuu cabaa waa gartay marka suu dadka u muujiyo ciyaartan iyo xaraaradda ee leedahay iyo xiisaha uu qabo ha intaas uu samaynaa markaasaa karbaash lagu dhufanayaa cali karbaashaa la dhihi jiray waa tahay waa tahay marka bal haddaad dhinaca kaleeto fiiriso ardayda iskoolada iyo jaamacadaha halkan hadda dhigto sidoo kaleeto ciyaaraha dhaqanka waa la baraa maalmaha dhaqanka isu soo baxaan maalmaha oo hadday noqoto waxay soo baxaan xorriyadda marka dhalinyarada marka aad fiiriso wiilasha iyo gabdhaha yaa ku fiican dhaqan ciyaareedkii hadda inta aad bartaan
wallahi bilahi wiilasha hadda miyabolis runtii aniga wiilka la yirahda cismaan maxamuud aad iyo aad aad iyo aad oo museumka maamulo oo macalina ka ah meesha oo sanad walba hataa meesha igu casumo runtii aad iyo aadaan uga mahad celinaya museumka waayo dhaqankii buu hayaa aqal soomaaligii buu hayaa alaabihii oo dhan buu hayaa
waa tahay sooyaalka dhaqanka sugaanta iyo heesaha ka mid a adiga heesaad isleedahay heeskaasaan la dhacsanahay ama aan dhegeystaa oo aad jeclaan lahayd in yaroo ka mida inaad noo qaado ma jirtaa
ha waa jirtaa heese aan jeclahay waa jiraan oo ma aragtay oo ma aragtay mar wal marmar aan iska xasuusto oo ma aragtay aniga dhinacan kastoo banaadir aan ku dhashay marka xaaladaha marka xaaladahaaga ee maaragtay marar waxaa jirta heesaha iyo fanka iyo ay kuu baxayaan marka xaalad ay kugu furan tahay markaad keligaa tahay markaad jawi degan ku jirto broblem xataa uusan jiran xilliyada qaarkood marka waxaa jira heese intaad saarato aad soo xasuusato hoboladii waaberi iyo ex fiore iyo muqdisho shidan iyo wadankiio nabada iyo markaas quluubtaada iyo aragtidaada iyo xusuustaada dib u celiyo marka heesahaas ama xataa ciyaaraha dhaqanka qaarkood ood leedahay maanta ciyaartaasaad dib ii qaado ood isku maaweelisa ma jiraan
horta walaal aniga ciyaartooy baan ahay oo heesaay ma ahayn laakiin halkan markaan imid qiira i gashayoo inaan wax sameeyo ayaan isku dayey heesaha oo macnaha qiiro geliyay aniga markii waxaan xasuustaa anigoo baar ubaxsaa u hortaagan oo ma aragtay diifka iga muuqata iyo rafaadka iga muuqda aad la yaabayso ayaa caloosheyda waxaa ku soo dhacday hees heestii waxaa iri dhaxaad wanaagiyo sharaf soo aragtee hawalwelin hawalwelin hawalwelin nafteyday ayaa maalifnimada ka bilaabay markaas adaa iskula hadlaysay heeskaas anaa isla hadlayay dhaxaad wanaagiyo sharaf soo aragtay hawalwelin nafteyday marka markaad taagantaha baar ubax maxaa kugu soo dhacay isgoyskii anna waa ii muuqdaaba hadeere wallahi waxaa igu soo dhacday sharafkaan laheen soomaalinimada saan iisu jecleen sidanaan maaragtay aan iisu sharafi jirnay ilaahay amarkiis heestaa markaan dhameeyan qaadayay wiil baa markaas intuu meesha wax kasoo iibsaday dukaanka soo baxay markuu i dhaafay ayuu haddana dib igu soo noqday markaasuu lacag hoos iiga dhiibay haye
oo anna ma soo quraacanin mana soo qadaynin ilaa qadadii hataa waa ii goysi daruufaa kugu furneed waana xishoona oo dadkii wax isii ma dhihi kari oo nin la yaqaannin la yaqaanaa taa sax sax ha waan xishoonaya haddaan wax warsado waa lasii lahay laakiin waa iscelinaya waa istiilaya intaa
waa tahay marka ninkaas ilaahay mahdaa ka gaarsiiye ilaahay kheyr ha siiyo hadda haddaan aqooni lahay taa waa raadin lahay waanu laakiin halkaana uga mahad celinaya hadduu i maqlayo waa hagaag maadaama hoballadii waa beri aad ka agdhoweedoo ciyaarihii aad u qaabilsaneed inkastoo hobalada ay aad u tiro badnaayeen dhaqankii dhankood iyo ciyaarihii aad qaabilsaneed ood ku jirta adiga hadda waxaan jeclaan lahaa mid ka mida fanaaniinta heesahooda aad dhegaysato inaad hees uu leeyahay qaci in yar nooga siiso
walaal waxa waaye horta fanaaniinta aniga kulligood waa wada jeclahay sax oo kalama dooran karo mid midii igu soo dhacda u banqaadaa midii igu soo dhacda u banqaadaa waagaa bariyey bilicsan oraya baxsan maalinba qordhe heesaasoo kale markay igu soo dhacaan haa waan waa waa isbedelaya waagaa bariyey waabaa oraya barye baxsan yaa waabaa barye bilicsan arooryo baxsan yaa Waa maalin taa.
boqoran maalin boqoran waa tahay marka haa
waa adduunyo wax kasta waa adduunka waa la arkaa
waayahay cusmaan aad iyo aad ayaan kugu mahad celinayaa inaad barnaamijkan igu warantay sooyaalka dhaqanka ee v o e da waktiga ha kuu wacnaado waxaan rajeynayaa in aan lagu jirin xilligii qabowga ee gobolada dalka maraykanka dadku ay aad u qarqari jireen oo hadda aad macawiistaadii iyo aad la mari karta meelaha iyo kabahaagii ee saandalka ahaa maasha allah
Waay- waaya waa mahadsantahay walaashay halkan waxaan ka salaamayaa soomaali weyn meel kastoo joogto adduunyada waxaan leeyahay soomaaliya soomaalinimadii ayaan ilaabin soomaalinimadii yaan la ilaabin hala tixgeliyo walaalnimada iyo islaamnimada war islaamnimada lagu sheegaayo waxaa waaye markaad qalbiga isu furtaan ayaa islaamnimadiina ay qalbiga idin furmaysaa max walba idin hagaagayaan hala gargaara masaakiinta waaya waxaa la- eh, maaragtay kan oo ildaran waxaa loo qabto kii oo wax haystow walaalkaa wax sii waad walaalkaa mahadsan wax tahay sii cusmaan Ah.
bulle waad mahadsan tahay adigaa mudan walaashay macaanto sahra
cismaan yuusuf xasan oo ku magac dheeraa cismaan bulow islamarkaasina ka mid ahaa hoballadii waaberi kooxihii qaabilsanaa ciyaaraha masraxiyadda ayuu kaasi ahaa gaar ahaan marka ay timaado dhaqamada ciyaaraha soomaalida waxa uuna ku sugan yahay gudaha dalkan maraykanka barnaamijkeennan sooyaalka ayuu marti iigu ahaa dhegaystayaal waxaa naga xusuusanaya cismaan bulow inuu xilliganba ku lug leeyahay ama uu sameeyo dhalinyarada soomaalida ah ee minnesota iyo gobolada qaarkood oo uu sameeyo tababaro la xiriira ciyaaraha qoobka ciyaarka iyo sidoo kaleeto kuwii dhaqamada qaarkood oo mararka qaarkood uu tababaro u sameeyo dhalinyarada si aysan u dhiminin dhaqankii sooyaalka ahaa ee soomaalida barnaamijkeenii sooyaalka toddobaadkan intaasi ayaan kusoo gabagabeyneynaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
kaasi waxa uu ahaa cusmaan buulle oo ka mid ahaa hobalada waaberi ee ciyaaraha qaabilsanaa wuxuu marti ku ahaa barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo ay nala socodsiinaysay sahre cabdi axmed haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan ah, xubintii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waxaa maanta lagu wadaa in magaalada tookiyo ee caasimadda dalka jabaan ay si rasmi ah uga bilowdaan tartamada ciyaaraha olombikada adduunka ee tookiyo labada kun iyo labaatan in ka badan koob iyo toban kun oo ciyaartooy oo ka kala socda laba boqol iyo lix waddan oo caalamka ah ayaa lagu wadaa in ciyaaraha sanadkan ay ka qayb galaan dalalkaasi waxaa ka mid ah soomaaliya oo uga qaybgalaysa laba xiriir oo kale ah xiriirka orodka iyo kanfeerka haddaba xafladda furitaanka oo goordhow bilaaban doonta ayaan ka wareystay xogeyaha guud ee guddiga olombikada soomaaliya maxamed cabdo xaaji oo hadda ku sugan magaalada tokyo maxamed oo igugu waramay khadka whatsapp ayaan ugu horreyn weydiiyey xafladda la filayo inay ka dhacdo magaalada tokyo sida ay u ekaan doonto Eh, nuur waa mahadsan tahay Eh, xafladda furitaanka ciyaaraha olombikada waa xafladaha ugu waaweyn ee ee dhacdo isboorti loo sameeyo run ahaantii Eh, xafladihii hore waa waa shaashadaha inaan ka daawatay inaan rajeynaa xafladda aaday ugu weyn tahay Eh, laakiin sanadkan maadaama uu jiro xanuunka coronavirus darteeda xafladdii eh, waxaa la dhimay dadka ka qaybgelaya wadamada marka hore waxaa u mari jiray xaflada tirada inta meesha u timid oo dhan laakiin hadda waxaa lagu soo koobay wadan walba laba hal ciyaartooy oo wiil iyo hal ciyaartooy gabar oo calanka qaadayo iyo wafdi ilaa iyo afar meelahaas camal ah inay maraan mxua isfalmiintada ama ama ama meesha la maraayo marka waad dareemi kartaa wadamo waaweyn oo dhowr boqol oo ciyaartooy ka joogto markii lix qofood bisa idinka marayso wadan kastan lix qofaa ka maraysa markii la dhaho waxyaabaha kale muxuu ahay xafladda sanadkan kaga duwantaa sanadii hore taasaa ugu weyn inta kale waa iska meesheedii inkastoo ay jiraan tallaabooyin la qaadayo si loo ilaaliyo faafitaanka caabuqa coronavirus laakiin guud ahaan xafladdii waa xafladdii furitaanka ciyaaraha olombikada waa xaflad weyn soomaaliyana qeybay ka tahay qeybana ka ahaa jirtay maantana muxuu ahaa ciyaartooydeyna iyo wafdiga qaarkiisa mari doona insha allah hadduu ilaa yidhaah
calanka soomaaliya yaa qaadi doona oo wafdiga soomaalida hogaamin doona
calanka soomaaliya waxaa qaadi doona insha allah hadduu ilaa yidhaah ramla iyo cali oo flag bearerska ah labada ciyaartooy noo qaadi doonta waa kuwaas insha allah hadduu ilaa yidhaah labaduba haddii aad noo faahfaahayso maxay kala yihiin ciyaaro noocee ayay ciyaari doonaan
ramle waxay ciyaartaa ciyaaraha feerka nooca feerka khafiifka la yidhaahdo ama feather weigtka calina waa ciyaaryahan orda ordyahan ordi doona ciyaaraha kun iyo shanta boqol hadduu ilaah yiraa waayahay marka wafdigiinan ayaa hogaaminaya hadda
wafdiga guddoomiyihii waa joogaa guddiga olombikada qaranka xogayihii guudaa jooga oo aniga ah sideedana wafdi ciyaar kasta markii la aadayo waxaa jira qof loo magacaabo oo howlaha farsamada ee safarkaas waxaa la yidhaha qof chef demission chef demission sanadkan waxaa ka ah sanadkan iyo sanadkii ka horreeyay riyabo faaduma cali nuur oo ah guddoomiye ku-xigeen guddiga olombikada qaranka iyo isla markaasna ah muxuu chef demissionka ama madaxa wafdiga ciyaaraha ka qayb galaya laakiin guud ahaan guddoomiyihii iyo xogihiina way joogaan oo ugu sareeyey guddiga olombikada qaranka soomaaliya waayahay maxamedow ugu dambeyntii tuuladan loo bixiyey tuulada olombikada oo ah goobta lagu hayo ciyaartooyda olombikada go-doon noocee ayay ku jirtaa maadaama covid nneteen-ka laga baqayo
runtii intaanan soo safrin waddan kasta waxaa la siinayay meele ay tegi karaan oo gaar ah ama activity plan wax la yidhaahdo ciyaartooydoo kale inay soo baxaan hadda ma imaan karaan meesha oo aan deganahoo kale ama hoteelada la dejiyey guddoomiyayaasha iyo xaweeyaha iyo magaalada ku yaallo waxay tegi karaan oo keliya tuulada iyo meelaha ay ku tababartaan iyo iisheeg muxuaha garoomada ay ku cayaarayaan oo keliya akhlaaqaaqi waa waa aadaa loo xadiday dadka hadda annagoo kale waxaan tegi karnaa hoteelkan iyo muxua tuulada iyo goobaha ciyaaraha iyo iyo goobaha tababarada laakiin magaalada inaa sidii muxua qof oo dalxiisoo kale magaalada lagu wareegi karo lama ogola ciyaartooydana saasaa loo xadida dhaqdhaqaaqooda tuuladii waxay ku egyihiin iyo goobahooda tababar ama ama ama ama ama ama tartan aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa xogayaha guud ee guddiga olombikada soomaaliya maxamed cabdu xaaji oo isaga oo ku sugan magaalada turkiya igugu waramay khadka whatsapp xubinta ciyaaraha dhegaystayaal maanta intaa haynoo joogto
markanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo suldaan seeraar guhaad
xurmiya gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad idiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye xurmiya gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad idiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey midii lagu xeerayey xabiibtaan doonayay markaan xubiyey jirkaa xubin xubiinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana dhegaystayaal waa naga intaas waxaa weejilin kugu soo jeedinayey cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kutabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay xasilay goortaan ku helay